bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamadi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa cashirkeennii boqol iyo labiyo tobnaad ee cashiradii inoo socday kuna saabsanaa kitaabka suwar min xayaati asaxaaba ama taariikh nololeedyadii asxaabtii nabigeena sala allahu calayhi wasalam dhinaca kale waa darsigii koobaad ee ku saabsan taariikh nololeedka saxaabiga nucaym ibni mascuud al asjaci nucaym ibni mascuud ninka la yidhaahdo rajulu nin weeye ninkaasoo yacrifu yaqaana ana alxarba inuu dagaal khudcatun in la isa siro uu yahay nucaym ibnu mascuud waan arki doonaa taariikhdiisa oo tifaftirane wuxuu ahaa nin ka dhashay qabiilkan la yidhaahdo khadafaan wuxuuna kasii ahaa ree ashjac qole la yidhaahdo waxay degi jireen dhulkan hadda almandiqal wus loo yaqaano boqortooyada sacuudiga ee riyaad ay ku taallo halkaasay degi jireen qabiil weyn bay ahaayeen oo ramiy ah wuxuu ahaa nin caqli badan nin wuxuu ahaa la dhihi karo diblomaasi dadka hadda dadka isaga dabqaada ayuu ahaa taariikhda islaamka wuxuu ku soo arooray laba jeer labadabana isku dowr ayuu ciyaarayay ama isku kaalin midda koowaad waxay ahayd markii dagaalkii uxud uu dhacay oo muslimiintii dad badan dad badan laga laayay muslimiinta waxaa la gaaladu ay ka baqayeen inay aarsan doonaan marka way cabsanayeen way cabsan jireen waxaa kaloo jirto intaa ka daran dagaalkii uxud markuu dhammaaday waxaa lagu ballamsaday sanadka dambe in laysu yimaado oo meel xamraaul asad la yidhaahdo in la isugu yimaadona waa lagu ballamay marka abu sufyaan iyo quraysh waxa weeye waxbaa si ka noqday way diyaar garoobi waayeen way cabsadeen marka iyagoo diidan inay la yidhaahdo waad cabsateenoo madashii lagu ballamay aad way iman waayeenoo marka hadday taasi dhacdo lagu caayo oo loo gabyo oo carab oo dhan ay ku ceeboobaan wuxuu adeegsaday diblomaasiyad buu damcay inuu adeegsado marka wuxuu soo diray ninkan la yidhaahdo nucaym ibni mascuud al ashjaci ayuu soo diray oo wuxuu yidhi waxaad u tagtaa nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabta u tagoo madiinu ninkani aad markasta tegi jiray waxaad ku tidhaahdaa ciidanka idiin soo socda ee quraysh iyo abu sufyaan ay soo wadaan waxaad iska celin kartaan waxaad u babacdhigi kartaan midna maahane meeshii lagu ballamaya xamraa al asad ha isku soo aadina saas marka taas kaalintaasuu ciyaaray marka taas kamuusan guulaysanin oo warkiisa lama yeelin waxaa la yidhaahdaa waxaa kusoo degtay aayadaha suuratu aali cimraan ee inamaa dalikum shaytaanu yukhawifu wliyaaahu ama wuxuu yidhi ha ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum ol waxaa laydiin kulmiyey ciidanka laydiin urursaday haddii aad aragtaan waad yaabi lahaydeen taasi kaalin weeye kaalinta kalena waa midda aan hadda ka hadli doono oo kitaabka uu ka hadli doono oo dagaalkii ghaswatu laxzaab khaswatulaxzaab isbahaysi buu ahaa isbahaysigaa saddex qolo ayaa kasoo qeyb gashay qeybo waxay ahayd quraysh oo abu sufyaan hogaaminayo qeybna wuxuu ahaa ciidan aada u xoog badan oo tiro badan oo laga soo ururiyey miyiga carabta laga soo ururiyey oo ugu xoog badnaa qabiilka khadfaan la yidhaahdo oo reer bani ashjacaasina ay ka mid yihiin labadaas qolo banaanka ayay kasoo duuleen magaalada madiine banaankeeda ayay ka yimideen qolada saddexaadna waxay ahayd niman madi magaalada madiine degan oo yuhuuddii reer bani qurayda marka saddex qolo ayay ahayd magaalada waa la go-doomiyey xisaar bay ku jirtay muddo bil ku dhodhow marka inkastoo allah subxaana wa tacaala uu ku riday rucbi iyo cabsi oo dabayl lagu diray oo dhulka loola gariiray oo saas ku kala carareen oo xaqiiqadu ay sidaas tahay qur-aankuna uu taag sheegay haddana ninka la yidhaahdo nucaym ibnu mascuud nucaym ibnu mascuud al ashjaci kaalin weyn buu ciyaaray kaalintu maxay ahayd wuxuu la socday ciidankii soo duulay ee bani khadfaan reer khadfaan ayuu ka mid ahaa habeen hameemada ka mid a ayaa nin caqli badan buu ahaa ee wuxuu waxaa la qumanaan weyday waxan uu ku jiro wuxuu goostay inuu islaamo nabigu ayuu yimid goor habeen ah nabiguna wuu yiqiinay wuu islaamay marka nabigu wuxuu ku yidhi haddii aad adigu una hadda nagu soo biirto hal ninubaato wax weyn ood nagu biirinaysaa ma jiree kolley haddee ninkii khatarta ah baa tahay oo caqliga badnaaye nimankaa niyad jabi saad ku kale niyad jebin karto ku kale niyad jebi wuxuu aaday uu ka bilaabay yuhuuddii reer bani quraydo oo ay saaxiib ahaayeen wuxuu ku yidhi kitaabkaan ku arki doonaaye laakiin iyadoo kooban baan rabnaa qisada inaan sheegno wuxuu ku yidhi nimankii reer bani qurayda niman yahow ballantii aada nabiga la gasheen waad ogtihiin ballantii baad ka baxdeen waxaanad dagaal waxaad la soo safateen quraysh iyo khadfaan kow marka hadduu dagaal ku dhaco laba unbay mid noqon inaad idinku adkaataan haddaad idinku adkaataan dee dhibba ma leh waa saad rabteen laakiin haddiiba ay ta kala noqoto oo aad adkaan weydaan labadan qole ee bannaanka ka soo duulay nin walba reerihiisiibuu iskaga noqonaya idinka keligiin unbaa laydinka faramacaysanayaan laydinka faramacaysanayaayo laydin jumjumsanayaayo laydin baabi'inayaa ogaada waxay dhaheen warkaasi war saxa weeye maxaan yeellaa wuxuu ku yidhi intaad quraysh iyo khadfaanba u tagtaan waxaad tidhaahdaan war niman yaho idinku meel kale aad ka timideen haddaad rabtaan waad iska tegi doontaan si aan idiin aamino rag annaga nala joogo cudhaadhahoo madaxdiinna ah keena alleleh waa war fiican baad keentay dheheen kadib wuxuu aaday abu sufyaan buu u tegey wuxuu ihi war abu sufyaanow nimankii yuhuudda ahaa sidii lagu yiqiinay ballantii way ka baxeen way ka shalaayeen waxay goosteenba inay kuu yimaadiin oo rag ninqartiinna ay kaxeeyaan ay u geeyaan nabiga iyo muslimiinta si loo laayo si in ay ballantii ay jebiyeen ay ka soo laabteen ay maaragtay ay u sugaan ay daliil uga dhigaan iyo markhaati khadfaanna sidoo kale ayuu ku yidhi abu sufyaan waxaa u yimid nimankii yuhuudda oo dhahaya rag maaragtay nala joogana si wuu fahmay wuxuu yidhi war orda saasaa saddexdii ciidanba uu mid walba midka kale intuu ka shakeeyey iyuu nin waliba goonidiisa u cararay taasina marka waa kaalinta uu islaamka dhexdiisa sameeyey ee la dhihi karo ghaswat laxsaab waxaa ka ahaa hobollo ama kaalinta ugu weyn ka ciyaaray waa nucaym ibnu mascuud al ashjaci iyo salmaan alfarisi oo isna lahaa fikirka in la qoto khandaqa ama godka kitaabka haddaan usoo laabano safxada afar boqol afar boqolaad nucaym ibnu mascuud ninka la yidhaahdo fatan waa wiil dhallinyaro ah yaqid alfu-aadi qalbigiisu uu yahay mid soo jeedo oo fiidhoon uu caqli badan yahaa laga wadaa mid dhoohan markuu qofku qalbigiisu uusan soo jeedin wuu dhoohan yahay baa layidhaah waa nin iska hurdo oon waxba dhoodhoofaynba oon dhoodhoof lahayn kan wuu soo jeedaa maskaxd qalbigiisu ama maskaxdiisu almaciyu dhakaa-i caqligiisuna waa mid shidan adhakaau lmuttaqid baa la yidhaha almaciyigu almaciyu dhakaai caqligiisuna waa mid shidan dabku markuu shidan yahay dee waxbuu gubaa waxbuu fahmigiisa yaa aada u xoog badan unbaa laga wadaa kharaajun wallaajun waa nin meel kasta gala kana baxa mushkilo kastana kama waabta wuu geli mushkilad kasta caqligiisuna wuxuu siinayaa inuu ka isagoo bad qaba uu ka baxo kharaajun wallaaj waa sidaas qof caqligiisu uu aada u badan yahay unbaana ay taasi ka suurowdaa laa tuciiquhu isma hortaagto mucdilatun mushkilo weyn mucdilada waxaa la yidhaha mushkiladda aan laga bixi karayn walaa tucjizuhu ma cajisgeliso mushkilatun mushkilana cajiga waxaa la yidhaha wixii aadan waxba ka qabanayn waxba ood ka gacanta ka taagto laa tuciiquhu isma hortaagto icaaqadu waxa weeyaan meeshii aad wixii arabtay inaad samayso waxaa caqabada kugu noqda iskaa hortaaga laa tuciiquhu isma hortaagta mucdilatun mushkilad weyn walaa tucjizuhu gacantana kama taago saas iska dheh mushkilatun mushkilana mushkilad ku timidna ma keenta inuu gacanta taago uu isdhiibo waa kii un xal keena yumathilu wuxuu jilaa uu maaragtay jilidda waxaadan ahayn oo aad iska dhigtaa la yidhaahdaa jilid ha dhihin yumathilu waxaadan ahayn ood iska dhigto yaa la yidhaha wuu jilay ama wuu matelay yumathilu wuxuu tusaale u yahay ibna saxraa'i wiilka labadegaanka wiilkeeda bikulli maa xabaahu llaahu alla wuxuu siiyey oo dhan alla wuxuu siiyey oo dhan oo ah min sixati alxadsi qiyaas iyo mala awaal ballaadhan oo waasac oo sax ah xadsiga waxaa la yidhaaha waxaadan xaqiiqadiisa iyo dhab ahaadan aadan u ogeyn ood qiyaasto haddana horey aad ka fahamto min sixati alxadsi mala awaalkiisu uu mar walba sax noqdo oo wuxuu mala awaalay ay markiiba sidii saxda ah ay noqdaan iyo wa surcati albadiiha iyo faham dhaqso badan oo wixii uu isla kolkiiba fahmayo uusan ahayn saacad kadib uusan wixii fahmayn iyo wa shiddati dahaa-i iyo caqligiisa xoog badnidiisa dahaa waxaa la yidhaahdaa waxaan af ingiriisga smart lagu yidhaahdo waxa weeyaan mushkilad kasta ood caqli ku xalliso weeye si maaragtay aan qajajacayo waxba toona lahayn laakiin hal ceeb buu lahaa hal iin buu lahaa walaakinahu hasaatee kaana wuxuu ahaa saaxiba sabwatin nin balwad badan buu ahaa balwad buu lahaa nin balwad leh ayuu ahaa wa khadiina mutcatin raaxo rafiiqeed buu ahaa nin jecel inuu raaxaysto buu ahaa oo balwad leh kaana wuxuu ahaa isagu yanshuduhumaa balwaddaas iyo raaxadaas kii raadsada akhara maa yanshuduhumaa meesha uu ka raadsado meesha ugu badneedna waxay ahayd cinda yahuudi yathrib magaalada madiina yuhuuddeeda yuhuuddii deganayd gaar ahaan reer banu qarayda halkaasuu marka uu rabo inuu tunto ama balwadiisi oo khamri iyo naagi iyo muusig iyo waxaa ahaa halkaasuu u doonan jiray fa kullamaa markasta fa kaana wuxuu ahaa kullamaa markasta oo taaqad ay u hilowdo nafsuhu naftiisu liqaynatin gabadh heesta inuu dhagaysto ama uu la tunto aw hafaa samcuhu ama maqalkiisu uu u jeelo liwatarin muusig shadda wuxuu u xidhxidhan jiray rixaalahu xamaantiisa min manaasili qowmihi qoladiisa ama tolkiisii meeshii ay deganaayeen ayuu ka xidhxidhan jiray oo fii najdi ahayd wayamama wuxuu wejiga saari jiray wejahu wejigiisa wuxuu u jeedin jiray shatra almadiina xagga magaalada madiine dhinaceeda xaytu meel yabdulu uu dhiibayo uu ku bixinayo almaala xoolaha uu siinayo liyahuudiha magaalada madiina yahuuddii deganayd bisakhaa'in si gacan furan oon xisaab lahayn oo deeqsinimo leh uu u bixinayo liyabduluu lahu iyaguna si ay u siiyaan almitcata tumashadii bisakhaa'in si iyaduna gacan furan ah akthara oo kasii badan hadduu khamro rabo iyo hadduu naaga rababa wa min huna halkaas faqad kaana wuxuu ahaa marka maadaama uu mar walba kii taga ahaa oo ninkaas balwo dala uu ahaa faqad kaana wuxuu ahaa nucaymun kathiira taradudi kusoo noqnoqoshadiisu kii ay badan tahay calaa yathrib magaalada madiine uu kusoo laalaabto wathiiqa silati xidhiidhka uu leeyahayna uu adag yahay ama uu dhow yahay ama uu geegsan yahay ama uu dhuuqsan yahay biman qolo uu xidhiir la leeyahay fiiha magaalada madiina ku suganoo min alyahuudda yahuudda ah wa khaasatan gaar ahaan bani qurayda lafta reer bani qurayda la yidhaah saasuu horta ahaan jiray taarikh ahaan walamaa markii akrama allaahu alle uu maamuusay uu karaameeyey al insaaniyata bani aadamka biirsaali rasuulihi alle rasuulkiisa oo nabigeenna sala allahu caleyhi wasalam diritaankii uu soo diray uu bani aadamka ku karaameeyey uu kuna soo diray rasuulkeena bidiini lhuda diintii hanuunka iyo walxaqi diintii xaq ahayd oo wasatacad ay iftiintay shicaabu makkata magaalada maka gollaheedii waa meel buurale oo gollay leedahay binuuri lislaami islaamka nuurkiisa iyo iftiinkiisa ay la iftiintay markay sidaa ahayd kaana nucaym wuxuu ahaa ibnu mascuud maa yazaalu mid aan iska bedelin haba yaraatee murkhiyan mid u sii daynaya ama u raaricinaya linafsi naftiisa cinaanahaa hoggaankeeda waxaa lagu shabahayaa tan faras ama riti hoggaan uu ku xidhan yahay oo suu u daaqo ama aadan u hogaaminin aada hoggaankiisa usii dayso oad u raaricisa meeshuu raba hasa meeshuu raba aad haddaaqe marka naftiisa yaa wax alla wixii ay rabto ay jeceshahay markaas hadday khamro rabto hadday naag rabto waay wax alla waxay rabtaba yuu siin jiray waay naftiisa ma celinayn fa acrada wuxuu iskaga jeestay uu nacay can iddiini iljadiid diinta cusub diintan cusub uu ka jeestay ninkaasi ashadd alicraadi ka jeedshaso tii ugu darnayd ayuu ka jeestay oo muxuu saa u yeelay talow khawfan cabsi uu cabsanayo min an yaxuula inuu ka horjoogsado uu ka dhex galo diintani duunahu isaga iyo wa duuna mitcatihi iyo raaxadiisii iyo tumashadiisii iyo wa ladaatihi waxyaabihii uu ku macaansan jiray oo uu ku tuman jiray ee balwadiisa ahayd iyo shahwaadkiisii uma markaa kadib maa labitha maba sii joogjoogin an wajada inuu arkay uun is arkay nafsahu naftiisa inuu arkay uun masuuqan isaga oo la kaxeeyey sawqa waxaa la yidhaha wixii gadaal marka lagaa kaxeeyo xoolaha marka la kaxeeyo qumidna waa la yidhaha la quminayo ilal indimaami inuu ku biiro ilaa khusuumi lislaami islaamka col cadowgiisa dadka islaamka ay cadow yihiin inuu ku biiro unbaa unbuu is arkay isagoo loo kaxeeyey cadowgii al aldaa-i ee kuwa ugu cadowsan ahaa madfuucan isaga oo lagu tuhaanturinayo ama lagu tukhaantukhinayo dafcan tukhaantukhin ilaa ishaari sayfi seeftiisa inuu u qaato fii wajhi islaamka la dagaalankiisa iyo wejigiisa inuu seeftiisa u qaato uu galka ugala baxo ishaarku waa seefta oo galka lagala baxe saasay ahayd marka muddo wuxuu la jiri jiray gaalada islaamka la dagaalanta laakinaha saatee nucayb ibnu mascuud fataxa wuxuu u furay linafsihi naftiisa wuxuu u furay yowma ghaswati alaxsaabi maalintii ama xilligii uu jiray dagaalkii isbahaysigu safxatan bog ama baal ayuu u furay baalkaasoo jadiidatan cusub fi taariikhi dacwati alislaamiya soo jireenka soo jireenka ama dhigaalka diinta islaamka faafinteeda ayuu bog cufu- cusub ka furtay wa khada wuxuu ku qoray ama ku dhigay waxbaan dhigay baan la yidhaha waxbaan war looxa dhigo looxa markii la dhi- la qorayo waxaan af soomaaliga wuxuu ku wuxuu ku yimid looxa waa la dhigaa markii buug iyo warqad wax lagu qorana qoraal ayaanu isticmaalnay qoraal marka waa isku mid wa khada wuu dhigay ama wuu qoray fii haadihi safxa boggan ama xaashidan iyada ah qisatan sheeko ayuu ku qoray oo min rawaaci qisasi makaayid alxuruubi sheekooyinka sirta laysa sirayo dagaalada midii ugu bilicda badnayd ka mid a qisatun qiso ayuu ku qoray ama sheeko oo maa yazaalu uusan weli iska bedelin yarwiiha in uu ka sheekeeyo attaariikhu soo jireenku bikathiirin wax badan uu kaga sheekeeyo oo min al inbihaari afkala qaad ah yaab yaabku markay wuxu ay kaa een, kaa yaabiyaan oo imbihaar uu kugu dhaco afkala qaad ah bifusuulihaa ee qaybaheedii sheekadan qaybaheeda fasal fasal kolba intii isla socotaa la yidhaah almuxkamati ee la sugay ee aan haba yaraatee khaladka lahayn iyo walicjaabi in loo bogo tani waxaa weeyaan bogitaan weeye alicjaabi iyo in loo bogo bibataliha halyeygeedii halyeygeedii al ariibi ee caqliga badnaa al labiibi ee caqliga badnaa luqada carabiga erayada ugu fara badan ee soo laalaabta ee isku noqnoqda ee synonymska waxaa la yidhaahda ama mutaraadifaadka waxaa ugu badan wixii caqliga ku saabsan caqli wixii ku saabsan meeqa ungoorun baan aragnay caqli alma maxaan ku idhaahdaa yaqidu lfu'aad almaciyu dhakaa maxaan ku idhaahdaa eh, iyo middan hadda ah al ariib allabiib alcaaqil aldaki wax la koobi karaya maaha geesinimada labadaas maxaa jira laba sifo oo aada maaragtay u wanaagsan weeye caqliga iyo geesinimada marka magacyo badan baa loo sameeyey walitaqifa si aad isu kortaagto ood u ogaato umbaa laga wadaay walitaqifa si aad isu kortaagto calaa qisati nucaym ibni mascuud nucaym ibni mascuud sheekadiisa si aad isu kortaagto ood u ogaato laabudda waxaa lagama maarmaan kuwa oo qasab ah laka adiga min alrujuuci inaad u laabato ila alwaraa'i bal gadaal inaad u naa- u laabato qaliilan waxyar wax yar inaad gadaal u laabato oo maxay tahay fa qubayla ghaswati alaxsaabi duulimaadkii isbahaysiga ghaswat lkhandaqna waa la yidhaahdaa wax yar ka hor biqaliilin wax yar ka hor habbat waxaa sidii dabayl u kacday marka waxaa laga wadaa dabaysha xooggeeda oo kale yaa qofkii la yidhaha hawl buu sidii dabaysha ugu kacay xoogga ugu kacay niyad iyo suusan haba yaraatee maal iyo wax alla wuxuu hayo iyo maskax wax alla wixii awoodiisa oo dhan uusan waxba la hadhin waxba uusan la hadhin waxba hambaysanin habad waxaa kacday daa'ifatun koox oo min yahuudi bani nadiir yahuudi reer bani nadiir ee la raray ah waa la raray magaalada madiine agteeda ay deganaayeen waa la raray guura unbaa la yidhi nin walba wuxuu ritigiisa u qaado ha qaato maxaa jira maxaa saas loo yeelay ballan ay islaamka kula jireenna way ka baxeen muxaawalatu ikhtiyaalna way sameeyeen nabiga inay dilaan ayay isku dayeen marka suurat lxashri suuradda qur-aanka ka mid a suurat lxashri la qoladay ka sheekeynaysa wey marka waa la raray meelahaasay ku kala biireen qaar tagay bani nadiirka ku biiray qaar maxaan ku idhaahdaa khaybar tagay qaar ilaa shaam usii gudbay marka si ay muslimiinta uga uga aarsadaan yay soo abaabuleen dagaalkan weyne axsaab iyagaa soo abaabulay odayaashii yahuudda ayaa soo abaabulay gaar ahaan kuwii reer bani nadiir habad waxaa kacday sidii dabayl yacni si xoog leh uga howlgashay baa laga wadaa daa'ifatan koox oo min yahuudi bani nadiir ka mid a fii yarib magaalada ma- yarib deganaan jirtay ayaa kacday watafiqa waxay gudagaleen oy bilaabeen sucamaa'uhum odayaashoodii reer bani nadiir odayaashoodii yux- yuxasibuuna in ay isbahaysiyaal sameeyaan al axsaaba is- isbahaysiyaal iyo huwan inay dhisaan lixarbi rasuuli rasuulka la dagaalankiisa calayhi salaatu wasalaam iyo walqadaa'i in la tirtiro oo cagta la mariyo calaa diinihi diinta islaamka faqadimii waxay u yimaadeen calaa qurayshin quraysh bay ugu yimaadeen fii makata magaalada maka ayay ugu yimaadeen wa xaraduuhum waxay ku guubaabiyeen ku tirtirsiyeen ku booriyeen waa isla mid eh calaa qitaali muslimiina muslimiinta in lala dagaalamo ma quraysh baa u baahan in lagu tirtirsiyaba iyadaaba diran eh wa caahaduuhum waxayna ballan kula galeen cahdi waxay kula galeen calal indimaami inay ku biiraan ilayhim iyaga quraysh inay ku biiri doonaan hadday yuhuudda yihiin cinda wusuulihim ila lmadiina magaalada madiine markay soo gaadhaan quraysh wa darabuu waxay u sameeyeen oy u magacaabeen lidaalika marka magaalada madiine ciidamadu isugu wada iman doonaan mawcidan madal madashaasoo laa yukhlifuunahu aysan ka baaqanayn uma markaa kadib tarakuu way ka tageen yuhuudi reer bani nadiir hum quraysh ayay ka tageen wainalaquu waxay u jaqaafiyeen inilaaqa waxaa la idhaha iyadana socod xawli aada ku socoto sidii wax duulaya oo kale wainalaquu waxay u ambabaxeen oo ay u jaqaafiyeen ilaa khadfaana qabiil weynihii khadfaan ee fii najdi dhulka najdi la yidhaaha deganaa fa athaaruu nimankii yuhuudda ah reer bani nadiir waxay soo kiciyeen oy soo niyad kiciyeen oy soo dagaalgeliyeen hum khadfaankii did al islaami islaamka inay la dagaalamaan islaamkay kusoo direen oy kusoo kiciyeen iyo wa nebiyihi islaamka nebigiisa wadacuuhum waxayna ugu yeedheen ila isti'saali ddiini aljadiid diinta cusub in xididada loo siibo min juduurihi xididadiisa in laga soo gooyo in lasoo rujiyo oo xididkiisa lasoo rujiyaba wa asaruu ilayhim waxayna hoos ugu sheegeen nimanka yuhuudda ahaa wa asaruu yuhuuddii waxay hoos ugu sheegeen ilayhim nimankii reer khadfaan bimaa wixii ayay hoos ugu sheegeen wixii wixii maxay yihiin waxaasoo tamma dhammaaday ama dhammaystirmay baynahum reer yuhuuddii dhexdooda iyo wa bayna qurayshin quraysh qurayshna inay heshiis la soo galeenoo ay iyaguna soo ambabax yihiin ay kusoo aadan yihiin madiine taana way u sheegeen wa caahaduuhum yuhuuddii waxay heshiis kula galeen reer bani khadfaan calaa maa shay oo kale ayay heshiis kula galeen shaygaasoo caahaduuha ay kula galeen ama ay kula heshiiyeen ama kula ballameen calayhi ee qoraysh waxay kula heshiiyeen bay kuwana kula heshiiyeen waxaa kale wa aadanuuhum waxay u sheegeen iyagana sirta u sheegeen wa aadanuuhum waxay ogeysiiyeen bilmawcidi ballanta almuttafaqi calayhi ee lagu heshiiyey taariikhda lagu heshiiyey ee dagaalka la soo gelayana way u sheegeen marka halkaasay inooga sii socon doontaa وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته